taliska booliiska magaalada dhaqsmar caasimadda galmudug ayaa ku dhawaaqan waro culus kuwaas oo ka dhanahay isticmaalka gaadiidkale muraayadaha midoobey bensalka iyo kuwa aan lahayn taarika sharciga go-aankan ayaa qayb ka daalada lagu xoojinayo amniga iyo kala dambeynta magaalada dhaqsmar caasimadda galmudug taliyaha booliiska magaalada dhaqsmar nuur cilmi maxamed ayaa sheegay in amaradan ay qayb ka daalada lagu hortegayo falaalka amniiladii ka haya sidoo kale gaadiidka aan lahayn sharciga aqoonsiga taliyaha qaybta booliiska dhusmareeb nuur cilmi maxamed ayaa sheegay in dadaalada ay qayb ka yihiin dadaalada lagu xoojinayo sugidda amniga caasimada galmudug dhusmareeb taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in baabuurta aan lahayn taarikada ay qayb ka noqon karaan amnidarada ka jirta magaalaha qaar waxaana sheegay in laga hortegayo baabuurta aan lahayn taarikada kuwa muraadaha midow si kor loogu qaa sugida amniga magaalada dhusmareeb caasimada galmudug ciqaabuu dhali doonaa dardaaran iyo in la isla ballamo iyo in la wada hadlo waa kasoo gudubtay wixii xilligan ka dambeeya oo habeen dambe ugu soo horreeyay berri ciqaab iyo wuxuu dhali doonaa iyo ganaaxa ka dhalan doona insha allahu tacaala gaarigii ku yimaada ee ciidamada ammaanku ay arkaan waxay u fasaxan yihiin tallaabo inay ka qaadaan cid kasta oo caqabad ku noqotana waxaan u sheegaynaa inaanaan uga turin sharciga in sharciga la marsiinaayo sharcigana lagu qabanaayo waxaan sidoo kale rabaa inaan hawada u marsiiyo tiimka bensalka mar walba inta laga fiiqo haddana dib u soo saaranayo bensalku wixii xilligan ka dambeeya ganaaxuu dhali doonaa ciqaabuu dhali doonaa dardaaran iyo in la isla ballamo iyo in la wada hadlo waa kasoo gudubtay wixii xilligan ka dambeeya oo habeen dambe ugu soo horreeyay berri ciqaab iyo wuxuu dhali doonaa iyo ganaaxa ka dhalan doona insha allahu tacaala waxaan leenahay qof walbow hantidaada iyo gaadiidkaaga iyo naftaadaba lagaala dardaarmi maayo ka taxadar waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo caasimadda amnigooda inuu sugan yahay in gacanta lagu haayo inuuna sii sugnaa doono insha allahu inta ciidamada ammaanku ay soconayaan oy joogaan oy ka shaqaynayaan ammaanku wuu sii sugnaan doonaa waxaan rabaa kale inaan la dardaarmo gaadiidleyda xamuulka ah ee ku imaanaya waddooyinka xiran ee horay dowladdu amarka uga soo saartay ee la xiray ee aan loo ogolayn in dhaqdhaqaaqu uu ku socdo gaadiidkaas wixii xilligan caawa aan joogno ka dambeeya gaarigii ku yimaada ee ciidamada ammaanku ay arkaan waxay u fasaxan yihiin tallaabo inay ka qaadaan amarka ka soo baxay booliiska caasimada galmudug dhusmareeb ayaa maanay iyadoo ku sugan yahay magaalada dhusmareeb madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taasoo qayb ka qaadaysa dadaalada hortagaya sugidda amniga sidoo kale xaqiijinta amniga iyo kala dambeynta magaalada caasimada galmudug